الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وبعد kitaab الضaxاaيa baynu ku jirnay adxiyooyin kitaabkii ka warramayey baabu fi اlbaqri والjazuur waxa u baab yahay geela iyo looda kam tujzi imise qof bay ka gudaysaayoo ay ku filan tahay odxiyana u noqonaysaa ishinkaas adrhigii lasoo aragi can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahayn natamatacu fii cahdi rasuuli illaahi salى allahu alayhi wasalam waktigii nebiga mutcaanu samayn jirnay oo tamatucu macnaa waxaa weeye xaj cumro la horaysiiyo xaj la dambaysiiyo nadbaxu lbaqarata can sabca neefka loo toddoba qof baanu ka gowrici jirnay waaljazuura can sabca neefka geela ana toddoba nashtariku fiiha waanu wadaagsanayno oanu wada yeelanayno marka macnaheedu neef labadiiba waa ishinkii waxay ku filan yihiin toddoba qof hadday odxiyo tahay iyo hadday hadyi tahay riwaayooyinka qaarkoodna waxaynu kusoo arkaynay toban neefka geela ah iyadoo taasina ay tilmaamayso inuu ku bannaanyo jaa-is wey marka toddobana geeli waa la sheegay sideedna waa la tobanna waa la sheegay laakiin riwaayooyinku toddobada u badan yihin marka sida axwadka ahi waxa weeye in toddobada la qaato can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama qool albaqaraةu can sabca wاljazuuru can sabca neefka looda ahina toddoba qof buu ku filan yahay oo toddoba qof ama qoys neefkii geel ahaana isaguna waa saas oo kale can jaabir bni cabdillaahi anahu qaala نxrna mعa رasuuل الlahi صلى الlه عليه وsلم bالxudaybiyaة الbadnة عan سبعة والbaqرaةa عan سبعة bab الشhاء bab bab في الshاt يuضaxى bha عan جamاعة waa neef fadhiya oo laga gowracayo dad kooxa ama badan neef barakale weeye nebiguna ku odxiyaystay calayhi الsalaatu wasalaam can jaabir bni cabdillaahi qaala shahidtu maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam aladxaa bmusa bilmusala ciidda ciiduladxada nebiga goobjoog baan la ahaa musallaha musala laciid goobta ciidda lagu tukanayo wuxuu halkaa rasuulku ugeynaya salى اllahu عalayhi wasalam in ummaddu ay aragto sadaqadan oo wax laga cuno iyo in lagu daydo nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa sadaqadii buu baahinayaayo ma qarinayo laakiin cid waliba ha aragto ninka ishubaa wixiise bannaanku keenaya ninka baqayaana wuu qarsanaya waxaa halkaa ka muuqanaya shayga sunnaha ah haddii la doonayo qofkii in lagaga daydo waa la muujin karaya in tubdu sadaqaati fanicim ma hi wain tukfuuha watu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum marka sadaqa la muujiyo mid la qariyo labadaba ilaahay wuu ammaanay kol haddii qaradkiiyo ujeeddadu saxta falama qadaa khudbatahu nazala min mimbarih ummadda wuu khudbaynaya mimbarkuu ka soo degay wa utiya bikabshin wan baa loo keenay fadabaxahu rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam biyadi kabshigaasaa soconaya alkabshu asamiin waalkabshu alaqrab waa wankii wadaadada waxay beriga hore way dacaydayn jireen axamada soomaalidu waxay yidhahen quraankura buuranay ridu waa balaaye wankii bari leh ayaa balaayada kaa dabaala nimanka halkay kaga soo hadheene haddii xagga dhaqaalaha lagaa maro waa lagaa adkaanaya iqtisaadka nimankan gaaladii intay adduunyada ku gumaysanayaan iqtisaadkaasun bay farta utaagayaan waa ku amaahinayna waa ku siinaynaa waxaa yeel maad yeeli man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarah qofkaan quudkiisa haysanin qaraarkiisa ma haysto markaa gobonnimadan inaad quudkaaga haysata ayay ku jirtaa ixtiraam way u hayeen ummadda soomaaliyed culimada laakiin haddana dee caamada bariiqashada iyo baydhbaydhku wuu iskaga jiraa oo mahmaha fara badan unbaa wadaad ku baxay wadaad ku baxay markaa dadka markaad waxooda udayso waa kala nabadgelaysa almuhim waxaa halkaa iigeeya dee wankan ina daba socda un wan un baa ina daba socda ilaa xalay o wan buu gawracay wan baa sidana wan baa sidana marka wankii barida lahaa wey waaya wa qaala markaa nebigu wuxu uhi bismi illaah wallahu akbar haadaa canii wa can man lam yudaxi min ummatii bisinkii iyo takbiirtii buu israaciyey waana sida sunnaha ah marka la gowracayo magacii ilaahay baa lagu bilaabay ilaahay baa cid walba ka sii weyn haadaa cani kan odxiyo aniga iga socoto weeye oo ilaahay aan ugu dhowaanaya wa caman cidna waan ka odxiyaynayaa lam yudaxi min ummati ummaddayda ka mid oo aan odxiyo samaynin marka taa macnaheedu waxa weye siduu baabkaba sheekhu u dhigtay dee neefkaa keliya buu nebigu ummaddii uga odxiyeeyey idan markaa waxyaabo badan oo dee khusuusiyaadana nebigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin halkan kuma hayno cid kaleo dee dad badan ee fadhiya inuu uga odxiyeeyo loo saamaxay baabu limaam yadbaxu bilmusalla goobta musallaha ah ee ciidda lagu tukanaya ciidda waxa fadli badan sidaynu hore usoo marnay kitaabu salaa in fagaarayaasha iyo bannaanka lala tago bar weyna ummadda oo dhan kulminaysa oo dadku ay ku baahaanoo naxariista ilaahay ay kusoo degto farahooda iyo xooggooda iyo walaaltinimadoodana ay ku muujiyaan almusalla markaa musalla ciid koonfur galbeed buu ka xigay almasjid annabowi waxaa lagu tilmaamaa mu'arikiintu ay ku xusaan meeshan iminka masjidulghamaama uu yahay inuu meelaha ahaa musalla alciid oon kaba fogeyn masjidka ila dadku uu yaraaye can ibni cumar ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kana yadbaxu udxiyatahu bilmusalla wa kana ibnu cumara yafcalu ibnu cumarna saasuu isaguna samayn jirayoo musallahaasuu keeni jiray casrigan aynu joogno dee musallaha waxa laga yaaba de haddii dadku wada keeno maadaama ummaddu ay farabadatay in dee dhiigga iyo uuska nadaafaduba ay adkaato ibnu cumarna aada buu isugu dayi jiray inuu tatabuco oo nebiga hadyigiisa uu aada u raacraaco laakiin aya makaan meel kastoo lagu gowraco kol haddii aada gawracii samaysay waa kugu filan yihi xasanun saxiixun bukhaari wuxuu warinayaa dun duuna almawquuf inta marfuuca buu warinaya laakiin qeybtan ibnu cumare mawquufka ah ma warinayo bukhaari baabun fii xabsi laxuumi aladaaxi wuxuu u baab yahay ma la kaydsan karaa ma la marxin karaa oo marax ma gelaya marax baa la odhan jiray hilibka muhallajka ah ee berigeenii hore aynu tallaajadaysanaynu dhiganno hilibkaasina waa hilib daraya oo cusub kanina waa marax baa la odhan jiray marax habeenuu baryay weeye isagu sunfuur buu markaa iska yeelan jirayoo haddii aan la shiilin ama ha la hagaajinin markaa ma la marxisan karaayo ma loo kaadin karaa can caaishata qaalat waxay tidhi dafa naasun dad baa soo uruuray ijtamaca naasun min ahli lbaadiyati reer miyiga ka mid ah xadrata adxaa ciiddii ciiduladxaaha waktigii ay soo xaadirtay soo gashay في زmاn رasuuل اللahi صلى الlaه عليه وaسلم wktigii نebiga faqاla رasuuل اللaه markaa nebigu wuxu uhi عalayه الصلاaةu وaسلام اdkirوا الثلث وتصدqوا ma baqي saddex meeloodoo meel yaro marxista oo dhigta idinku inta kalena umada siiya maadaam daf iyo اجtimaaع iyo urur uu jiro oo la isku soo ururay saddex meeloodoo meel neefka waaxi iyo xoogaa ayaa digan doontaa wax ku dhow uluhaan meelahaana saddex meeloodoo labana waa la sadaqaynayaa waa la bixinayaa maadaama baahidii ay badan tahay bulshada qaalat waxay tidhi falama kana bacda dalik falama kana alwaqtu bacda dalik arrinkii markuu u dhacay muddadaa kadib qiila lirasuuli اllahi ya rasuula allah nebiga asxaabta weydiiya waxay dhahen rasuul allow laqad kaana annaasu dadku waxay ahayn yantaficuuna min daxaayaahum odxiyadooda way intifaacsan jireen wayajmunuuna minha alwadag waxay ka dhalaalshan jireen subaga wadagu waa subag subaga qaybina waa qaliin qaybna ib baa la ydhaha ib waa ka codcodka ah ama sixiinka ah ee ibta xoolaha ka soo baxa wadagu markaa waa ka qaliinka ah heenkii iyo kuruskii iyo isku wada dar wayatakiduuna minha alasqiya waxay ka samaysan jireen sibraaro waxyaabahaasoo dhami kayd bay galeen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markaa nebigu wuxu uhi wamaa daaka su-aashaasi maxay ti aw kamaa qaala ama waa siduu u yidhi su-aasha ayuu istifsaar buu nebigu kusoo celiyey maxaad uga jeeda qaalu waxay dhahen yaa rasuula allahi nahayta waa diiday can imsaaki luxuumi daxaaya xoolahan la qalaya ee udxiyada in hilibkooda la dhigto bacda halaatin saddex maalmood wixii ka dambeeya saddex maalmood buu waktigoodu ku egaa intaa wax ka dambeeyaan la dhaafin baa tiri markaa dhigashadana way jirtaa sidee laysu waafajinayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markaa nebigu waxau uhi inamaa nahaytukum waan idiin diiday dhigashada hilibka ah min ajli daafati ururka daraadii min ajli ljamaaca allatii dafat calaykum ijtamacat wastaqbalat calaykum markaa dadkii idinku soo ururay ee baahidu haysay ee soo biiray daraaddood si ay raashinu helaan iyo waxay cunaan fakuluu cuna watasadaquu sadaqaysta wadakhiruu kaytada marka sidaasaa xadiidku waxa uu muujinayaa waktigii hore masaladaa xukunkeedu waxa waa saddex cisho ka badan inaan la haysan karaynin wixii odxiyo ah si bulshada u wada gaadho dadka muslimiintii dhuuniga iyo dhadhamada way wada leeyihiine ay wax a wada afsaaraan oo ay u wada nafaqaysaan hayntu maadaama yaray markii hayntii ay korodhay ayaa loo fasaxay dadkii inay kaydsan karaan marka waa nas mansuuq iyo naasiku wada socda wayufhamu nasu wayufhamu nas min nafsi nas naskigiina waxaa naga fahmayaa oo shayga tusinayaana uu yahay naska laftiisa sidii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur ayuunbuu kan ina noqday waktigaasaas ahayd la nasakhiya imika sidan yeela can nubayshata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn nahaynaakum waxaanu idiin diidnay haddaanu nahay madaxda uu rasuulku horkacayo ilaan madax saacidaysa baa jirta oo dar la ogeysiiska qaabili jiray baa jira oo ummadda gaadhsiin jira oo idaacaddiisa ahaa marka ciddan uu isku jamcinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa weeye ummaddii tashriica kula jirtee dadka la gaadhsiinaysa waxaanu idiin diidnay an taakuluuha fawqa halaath saddex maalmood wax ka badan inaa cuntaan likay tasacakum si ay idiin wada gaadho waxaa la doonayaa dadka inuu raashinku wada gaadho kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai minkum dabaqad gaarahun si aan ugu dhex wareegin wayudcimuuna acaam idcaamu acaam waxa uu ahaa wax muslimiinta dhexdooda caana faqad jaaa allahu bisac ilaahay wascigiisii buu keenay iyo arsaaqad ballaadhan oo ummaddii waxbaa u kordhay marka dhuuni maanta la-aan dhuuni la-aantii loo dhiman maayo fakuluu iska cuna waxaa qalateen wadakhiruu kaydsada watajiruu iska baaca mushtareeya watajiruu buu rasuulku israaciyey sala allahu calayhi wasalam markaa muqmadii iyo kumbuskii iyo wixii uu ka yaro goostayba intii halkaa wax laga faa'iideyn karo waa laga qaadan karaa culimada qaarkoodna waxay leeyiin waa tijaara maca allah subxaanahu wa tacaala addoonkii udxiyada waxba ka iibsan maayo laakiin ilaahay buu la tijaaraynayaayo wax kastoo khayrood bixiso dee macaash baad ku rabtaa macaash ayaa doonaysa alaa waina haadihi alayaam maalmahan iyaga ee ciidda iyo afarta ka dambeeya ayaamu aklin wa shurbin wa dikri اllaahi caza wajal waa maalmo wax la cunayo o la cabayo oo ilaahayna la xusayo macnaha waa maalmo la farxayo waa maalmo ciideed soomkuna xaraam yahay oo aanay ansaxayninba in la soomo xataa qofka isku daya inuu dadaalo ayaamu tashriiq iyo labada ciidood waa shanta maalmood ee sanadka soomkooda u xaraam yahay xadiidku markaa wuxuu caddaynayaa in wax laga cunayo odxiyadii iyo hadyigii labadaba dee naskii qur-aankiina fakuluu minhaa buu ilaahay leeyahy halkana fakuluu buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam cunitaankaasi mawaajiba mise waa sunne hal hada alamru lilwujuubi aw ilibaax mawaajiba mise waa sunne mise waa mubaax intaba la yidhi oo culimmadu yidhaahdeen waxaa see loo badan yahay uun inuu sunno iyo iska yahay inuu sunno iyo aanu fara lahayn oo dee qofkii doonaa inuu cunayo waa lala barakaysanayaayo mar hadduu yahay nusuk iyo shay ilaahay loogu dhowaanayo subxaana wa tacaala waa la barakaysanayaa baabun fi lmusaafiri yudaxi waa qofkii musaafirka ahaa ee udxiyo la imanaya udxiyadii gowracaya marka macnaheedu waxa weeye qofka negiya gurigiisa jooga un neefkan ama xoolahan ilaahay daraaddii loo gowracayo ciidda carafo kuma ega laakiin qofka muslimka ahi wuu dadaalayaa marka uu socdaalka ku jiro iyo marka uu negi yahay labadaba waxyaabaha laga fududeeyey musaafirka marka uu safarka ku jiro kuma jirto tani wey can thawbaana qaala daxa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu udxiyu qalay uma qaala wuxu uhi yaa thawbaan thawbaanow ninkii xokayntiisaa buu ku yihi aslix lanaa inoo hagaaji laxma haadihi shaa neefkan ariga ah hilibkiisa inoo hagaaji qaala wuxuu ihi famaa ziltu maan ka suulin maan ka tegin oo maan daynin udcimuhu minha inaan neefkii nebiga wax ka siiyo xataa qadimna almadiina ilaanu madiine soo galayn marka xadiidku waxau inoo tilmaamay haddaad xataa musaafirtaa socdaal aad ku jirto inaad neefkii udxiyada ahaa ama dhowrkii neefeed qalaysa kolba intaad ilaahay ugu dhowaanayso magaalooyinkaad maraysana waad ku qali kartaa sidanuu nebigu sameeyey reerkaagiina waad u wakiilan kartaa cid kaloo saaxiibada ka midana haddii aanad adugu faraaq iyo janis u haynin waad odhan kartaa lacagtaa qaado sayladaa intaa soo adhiga iigi iga iibiyo masaakiinta u qaybi niyaabatan canni cibaadooyinka la isaga naa'ib noqdo ayaa ay ku jirtaa cibaadadani sidoo kale waxaa laga faa'idaysanayaa de in la kaydsan karo oo macnaha sidan bahashan inagu aynu collobta iyo muqmadda iyo aynu u samaysano ama raashinkan la hilibkan la shiile geli kara sahayda saas oo kale u sameeyey xadiidku inoo faa'iideynayaa raggu inay yihiin hawlaha raashinka iyo habayntiisa kaalintooda inay leeyihiin badownimada soomaalida ay ka mid tahay in dumarku wax laga sugo oo kitchenka haddii ninku uu galo wuxuu u haystaa inuu nacasoobay ama raganimadiisii ay waxu dhinmeen bal waxaynu odhan karnaa dumarkaaba isqabsanaysaanba iyagiibaa culays isa saarayo dabkiibay ku jiraan nin ka xoog weyna toba nin oo ka xoog weyna halkan islaantiiyo urlaa waxu diyaarinaysa hadday yidhaahdaan bal aan ku saacidno basasha googoynana iyadaaba dagaalamayso le war halkiina iska fadhiista meesha ha igu kharibino ha igu ceebaynine waa suuqiia iska xidhayso wey marka aslix lanaa laxma haadihi shaa xataa xoolaha qalistooda raggu way ka xishoodaan inay fadhiya qalaan soo maha dhaqankeenna geelun bay qaabilsan yihin laakiin ari ne nin qalaya waxaa loo arkayaa iska yaro qorqoda un noocii qorqodaha ay ku caayi jireen nebiguna calayhi salaatu wasalaam nin buu arkay lax qalayooo laakiin la yaro rafanayo oo harakasaarkii xariif ku ahayn maqaarkii uu ka saarayey markaa wuxuu uhi bal iska yar eego markaasuu isagu gacantiisa ku riixu ku kala saaro isu uhi sidaa u samee saa u kala dhig buuhi haraggii hilibka baabu fi nahyi an tusbara albahaa'imu waalrifq bidariix waxaa la diiday an tusbara albahaa'im in garbaduub loo dilo xoolaha mayeedhada ah iyo xayawaanka meel intoo lagu soo xidho la toogto warifq iyo in loo dabciyaa buu baabiy bidabiix shayga neefka la gowracayo intaan la gowracin inaan lagu ciyaarin la cadaabin la cadibin oon la dhibin laakiin adigoo waraabinaya oo u hadhaynaya oo aan garaacaynin oon dilaynin oon bukaasaynin gagabinaynin oon suuxinaynin sidan gaaladu ay sameeyaan neefkii oo raaxaysanaya inaad ahaa yar uga raaxayso can shadaad bni aws qaala wuxuu uhi khaslataani samictuhumaa min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam laba arrimood oo nebiga ka maqlay waa haadihi khaslataani laba arrimood oo nebiga ka maqlaa soo socda alأulى in allaha kataba alixsaana calaa kuli shay wax walba ilaahay wuxuu ku jideeya oo uu ku qoray in la samafal alixsaan calaa kuli shay shay walba in la wanaajiyo faidaa qataltum faaxsinuu marka wax dishaan dilka wanaajiya qaala waxau uhi kayru muslim imaam muslim cidda aan ahayn iyagu xadiidka ile muslim baa warinaye yaquulu waxau leeya faaxsinu lqitla muslim intaa ma sheegina faaxsinuu idaa qataltum faaxsinuu buui laakiin qolyaha kale waxay leeyihin faaxsinu lqitla cibaarada saasay u sheegeen dilka wanaajiya waidaa dabaxtum faaxsinuu adabx haddii aa wax gowracaysaana gowraca xarago ku dara sida loogu xaragoonayo ee loo hagaajinayaana waxa weeye walyuxida axadukum midkiin ha soofeeyo ama ha afeeyo ama ha fiiqo shafratah mindidiisa iyo birtiisa walyurix dabiixatah neefkiisa uu gowracayo ha uga raaxeeyo oo yuu kirkirin oo ku kadeedin laakiin si xaraga leh oo mahal haliilaysa haku ha ku kala jaro labada biyo buufle iyo labada hunguri sidaas weeye haddii aada isweydiisoo tidhaahdo oo qofkii waaba la dilaybe sidee baa ixsaan loogu samaynayaa dilka dee horta xaqdarraha ku dilin weeye alixsaan fi lqatli waxa weye inaad xaq ku disho qofka oo aanad xaqdarre ku dilin taasaa maaragta markaasaad axsanta fi lqatl waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kana mansuura sidoo kale haddii ay gacanibo kaa dhacayso turhaale ku dar macnaa adigoo cadhaysan shaydaankuna dabada kaa wado haddaad gacan qaado isku day qofka halbowlaha inaanad ku dhufan gaaladu waa kuwa arko waa la feertamayaayo qofku markuu midi dhaco waxa weeyaan xeerku waxa weeye inaanad ka daba tegin haddii laakiin aada ka daba tagto isagoo dhacay aada waxyeelo gaadhsiiso kuwa hareerahaagaa kula dagaalamaya waabu dhacee maxaad uga daba tegaysaa bay kuleeyihin isago kan waddada ka baydha ku da-ayey innagana soomaalida dhaqankeenna waxa weeye ama toorri buu qaadayaa ama gudin gudinta waa taqaanay alqaduum marka madaxuu kala eganaya halkaasay maskaxda caanaha ka dhigaysa fii buu ku samaynayaa waanu aragnay mid intuu sidaa ugu dhuftay ayuu haddana sidaa ugu dhuftay markaasay sidaa isla dhani kasoo dhex booday tooridiisii wuu sitaayo halkaa calooshu buu banaanka soo dhigaya marka dee qofkaa iyo qofka intuu bud qaaday cagta kaga dhuftay ama gacanta kaga dhuftay ee iska fadhiisiiyey qofkan labadaasi dee isku mid baa aad bay u kala fogay waa nasiib daraday ka mid tahay iyo badaawadda iyo axmaqnimadeyda marka alixsaan fi kuli shay oo adiga arkaya nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu xusayaa qofka qof dilo laftiisa xata alcadow oo aada dagaalamayseen baa la diiday miid wareenka iyo in adraaftiisa la googooyo can hishaam ibnu zaydin qaala wuxuu uhi dakhaltu waxa aan galay maca anas anas ibnu malik anigoo la socda cala alxakam ibni ayuub ninkii la odhan jiray xajaaj binu yuusuf bay ilmaadeer ahaayeen oo ibna camkiisa u ahaa basro meesha la odhan jiray buu xajaaj naayib uga ahaa dabcan dee raggii kibirka iyo ku jiray dhugdhugtii xajaaj ayuu ka mid ahaa fa ra'aa markaa wuxuu arkay anas fityaanan aw hilmaanan niman dhallinyaro ah oo wiilaloo da-yara qad nasabuu waxay joojiyeen dajaajatan yarmuunaha xabad digaagaday halkaa kusoo xidheen markaasaa leeb lagu ganayaa waa lagu qosqoslayaa waa lagu ciyaarayaa waana laga yaabaa kuwan inay dee tiimkiisi iyo kooxdiisiiba yihiinba waa meesha dee gurigiisiibaa la yimi ila ninkan madaxdee daalimka fa qaala anasun baa markaa waxa yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam an tusbara albahaa'im xoolaha in sabri lagu sameeyo intoos halkaa lagu soo xidho la laayo boqol iyo labaatan kun oo qof buu garbadub u dilay baa la xajaaj binu yas yuusuf markaasaa digaagad ku hakanaya inuu meel ku dilo almuhim waa arrin xaraamu tacdiib alxayawaan wax aada iyo aada u xaraama weeye bani aadam karaamalena iska daaba sidoo kale waxaa xadiidka inooga muuqanaya bahiima in lagu sheegi karo wixii aan ahayn nicmooleyda nicmooleyda ayaa ereygaasi u badan yaho inta badan loo loo isticmaalaa sideedeeda nooc geela adhiga iyo lo-da oo markaa adhigii laba qaybood iyo lab iyo dhadiga laakiin digaagadda laftigeedii buu bahiime ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam bahiimaduna waa shayga aan hadlaynin mayadhada ahu baabun fii dabaaixi ahli lkitaab ahlukitaabku waxyaabaha ay gowracaan yuhuudda iyo nasaarada kuwooda kitaabka haysta wey wixii aan kitaab haysan ee kitaabkiiba tuuray ee marka la weydiiye yidhaahdo anugu kristanna maihi yuhuudina maihi maxaa tahay dee anugu laadiini baana calmaani baana diin waan ka xoroobay ka yidhaahda dee maxaa kaasi isagu yuhuudina ma ahlukitaabna ma casrigan aynu joognana dadkan had iyo jeer gaalada lagu sheego ee xataa masiixiyiinta iyo loo malaynayo in badan oo ka midi waa noocan ibaaxiyiinta la idhaahdo oo iyagu naftooda iyo hawadoodun hayhagto kaniisad iyo diin iyo waxaa waxay ku leeyiin waanu ka xorownay bere hore aanu ka horu marnay bay ku leeyiin hanagu soo celin marka qol hadduu qofkiiba caynkaa leeyahayba dee laguma sheegi karayo inuu markaa ahlu kitaabkii yahay marka wixii ay gowracaan baa sharcigeenu uu xalaaleeyey in la cuni karo oo muslimiintu ay cuni karaan can ibni cabaasin qaala cabdillaahi bni cabaas waxau uhi fii tafsiiri qowlihi tacaala fakuluu mima dukira smu اllahi calayh aayadda iyo walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayh fanusikha waa la nasakhay labadaa aayadood isku dhan bay ujeedaan min xayثu اlmanطuqi wاlmafhuum aayadda hore waxay shardi ka dhig ilaahay u faray dadka inay wixii magaca ilaahay lagu gowraco ay cunaan sidaasuu manduuqeeday aayadda kalena iyaduna waa sidoo kale waxa ilaahay u nahiyey in la cuno waxaan magaca ilaahay lagu gowracin macnaheedu waxa weeye nahyigaa waxa ku hoos jira amar odhanaya waxa ilaahay magaciisa lagu gowracay un cunaa wastathnaa min dalik waxa uu markaa ka soo reebay wixii magaca ilaahay lagu gowraco quraha la cuno istithnaa laga sameeyey waxbaa laga soo reebay faqaala markaasaa ilaahay waxau uhi waطacaamu aladiina uutuu lkitaab kuwii kitaabka la siiyey hilibkoodu xilun lakum xalaal buu idin yahay wadacaamukum xilun lahum hilibka a gowracdaana xalaal buu yahay marka ibnu cabaas raximahu llah radia allahu canhu halka uu ka wataa waxa weeye dee nimankaniba waxay ku cusayr iyo ciise iyo kuwaasay magacooda xusi jireen mararka ay wax gowracayaan marka iyagii ahlu kitaaba oo magacii ilaahay magacaan ahayn wax ku gowracay baa haddana la yidhi iyagu kuwaasi way ka soo hadhayin amaba waxay ilaahay la wadaajinayaan subxaana wa tacaala cid kaloo dee dhinaca mushrikiin bay ka yihin marka iyagu waa laga soo reebay oo xaggaa hore cumuumkaa yimi kuwaasi way ka soo hadheen cidaan ilaahay ahayn bay caabudeen mararka qaarkood magacaan ilaahay ahayn bay goobta ku xusayaan iyadoo taasi jirto haddana mustathnaa bay ka yihin min alkufaar gaalada waxay gowracaan ha cunina ilaa kuwa ahlu kitaabka mooyaane can ibni cabaasin mar kale fii qowlihi tacaala waina shayaaiina layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim shayaadiintu waxay u waaxiyoodaan awliyadooda waxa weeye waa waswaas waxyigoodaas waswaas weeye ilaahay waxyigiisu waa kahufan ee laga haadiya wixii xumaana ee quluubta saamaynta qiimaha badan ku sameeya laakiin waxyu shayaaiin waa waswaas iyo zakrafa qurxin wixii xun ay u qurxiyaan dadka marka awliyaa inay leeyihiin iyo gacal iyo xigto shayaaiintu ayaa aayaddu ay caddaysay sida marar badan qur-aanku uu xuso sida ay awliyada ilaahayba u jiraan marka cidna ilaahaybaa garabkooda taagan oo awliyo ay u yihiin cidna shaydaanka yaquuluuna waxay odhan jireen kuwa shayaadiinta awliyada u ahi maa dabaxa allahu falaa ta'kuluu wuxuu ilaahay gowracay ha cunina wamaa dabaxtum antum fakuluu waxa aad idinku gowracdeenna cuna faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayh aayaddaasaa ilahay uu soo dejiyey markaa waxa ilaahay uu gowracay waxay uga jeedaan waxa magaciisa lagu gowracay mar haddii magaca ilaahay lagu gowracay ha cunina kaa idinku gowracdaan ee magaca ilaahay idaan ku gowracin kaa cuna sidaasi baa markaas lagu fasiray can ibni cabaasin markaasa dabeetana aayaddaa ilaahay uu soo dejiyo la yidhi oo ilaahay uu aayadda ku leeyahay ha cunina wixii aan magaca ilaahay lagu xusin idan sidaa aynagu soo noqnoqonayso nusuustana ilbasmala bisinka bismi illah in la yidhaahdo xukumkiisa marar hore aynu ka soo hadalay culimadu aqwaasha ay ka qabaan jumhuurtu waxa ay ku tegeen inuu bisinku waajib yahay oo masale laysku waafaqsan yahay wey laakiin haddii uu qofku ka tago bakti neefkii ma noqonaya mise ma noqonayo khilaafku halkaasuu ka taagan yahay qayb dhexdhexaadii waxa ay leeyihin hadduu qofku ogaan uga tago bakti buu noqonayaa nusuustan oo dhan buu khilaafay laakiin haddii aanu ogaan uga tegina ila uuga tago dee waa macduur oo waa loo cudur daaray qofkii laakiin madhabu shawaafic iyo rag kaleba waa sunna bay qabaanoo haddii bisinka uu xataa ogaan uga tago neefkii xalaal buu noqonayaa bay leeyiin can ibni cabaasin qaala jaaءat ilyahuudu ilى الnabiy faqaalu rasuulkay u yimaadeen yahuudu waxay idhaha naakulu mima qatalna wixii aanu anagu dilay waanu cuni walaa naakulu mima qatala allah ilaahay wixii uu dilayna ma cunayno oo ay uga jeedaan ka baktiyey faأnzla allahu walaa taأkuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi ilى akhir اlaaya صaxiixu lakin dikru lyahuudi fiihi munkar wاlmaxfuuظ anahum lmushrikuun maqaaladaha noocana nimanka lahaa mushrikiintii carbeed bay ahaayeen may ahan yahuudda xadiidku saasuu maxfuud ku yahay tan kale xadii riwaayinka ku sheegaya inay nimanka hadalkan yidhi yahuud ahaayeen waa munkar ah dhaqamadani carabtu dee suurat lancaam marka la dhaafo oo aayaadka boqol ayaa dhaqamada foosha xune carabti iyo noocay ahaayeen iyo sawirka ay lahaayeen aada ula yaabaysa iyo say xoolaha u kala sooci jireen iyo baktiga ay cunayeen iyo hilibkii dhiigga ay cabbi jireen iyo kullu dalik qayb ka midii sidanay odhan jireen qayb ka midiina waxay odhan jireen neefka birsola ee birta lagu gowraco waxa ka wanaagsan ka baktiga ah leannahu ka baktiga ah bir dahabi ahoo qarsoon oo ilaahay uu leeyahy baa gowracday kan kale innagu aynu gacanteenna saarnayna birteenna rawista ee maarta ah ayaynu ku qaba xayeysiis baktiga ah waxa odhan jireen khalaas dee baktigaasaaba wanaagsanoo kaasaa ka fiican keenana bab ma jaءa في أkl mعaaqaraة الأعrاab reer miyigu wixii uu boqon gooyo inaan la cunaynin ayaa xadiidkanina uu sheegaya عan iبن عabاasi qاla نahىa rasuul الlahi slى الlaهu عalayه waslم rasuulku wuxuu diiday عan mعaaqaraة الأعrاab عan mعaaqaraة الأعrاab reer miyigu waxa ay boqon gooyaan caqrigu boqontoo la gooyo wuu noqdaa dhuuntoo lagu dhuftuu noqdaa dhaawac meel jidhka ka mida la gaadhsiiyana wuu noqdaa intaba waxay samayn jireen carabtu dhaqamadoodii jaahiligaa waxaa ka mid ahaa inay isugu faani jireen deeqda iyo waxbixinta markaa qofku wuxuu odhanayaa anigu maanta laba neef baan boqon goynaya ama aan dhuunta ka lisaya si gawricii aan waafaqsanayn sharciga ahay ka kalena wuxuu leeyahy anugu saddex baan ka dhigaya ka kale wuxuu leeyahay anugu afar baan ka dhigaya sidaa loo wadaabaa laga yaabaa inuu midibo toban gawraco meeshii markaa laba qaladba way jiraan ka u horreeya weeyaan waxa noocaas oo kale ahi waa fiihi riyaa wasumca ismaqashiin iyo istusnimo iyo i arkaay iyo imaqlaay iyo hebel baa gawrac badiyey ayaa ku jirta ta labaad ee dhacaysa waxa weeye wax sharciga gawrac waafaqsanna gawraca noocaasi ma aha labadaa ceebood bay lahaayeen waxaas sidaa daraaddeed buu nebigu nahiyey waxa uu nahiyeyna ficilka noocana in la sameeyo iyo ficilka sidaa dhacay ama neefka sidaa loo lagu sameeyey in la cuno labadaba way noqonaysa waa umuurtii rawaasib aljaahiliya waxyaabihii jaahiliyadu ay lahayd ee islaamku deerifeeyu meesha ka saaray weeye oo daacadnimo iyo ikhlaas iyo niyad samaan ayaa lagu gowracaayo cibaadooyinka noocana lagu sameeya ilaa wixii maaragtay jaa-isa iyo wixii manhiya ma'muur iyo manhi baynu ku dhex jirnay marka kuwaabaha la diiday kuwaasa ka mid ahaa marka kayfiyadii loo gowracayo wax iyo waxaa gawraciisa la cuni karo iyo shayga lagu gowracayo aalada noqonaya intaasaynu ku dhex jirnaa aaladii weeye tanina baab fi الdabixati biاlmarwa shaygii lagu gowracay marwada marwada hore aynu usoo marnay inuu yahay dhagaxa cadcad ee fiiqan ee aynu u naqaan dhagax baruurka marka saa loo kala jebiyo xanafta kolkiiba ku-xaganaysa iska leh ee aadka fiiqan can raafic ibn khadiiji qaala ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm saxaabigu wuxuu leeyay rasuulkaanu yimid faqultu yaa rasuula allahi inaa nalqa alcaduwa gadaa aroorta cadowgii baanu la kulmaynaa dagaal baanu gelaynaa dabcan cunnaa loo baahan yahay hilibku uu ka mid yahay la qali karo xoolaha la wato mararka qaarkoodna ugaadha la qali karo walaysa macanaa muda mindina ma haysano afanadbaxu bilmarwa washiqat alcasaa ma ku gowrici karnaa dhagaxaanu kala saafnay ee fiiqan iyo usha kala dilaaceeda jeexeeda oo had iyo jeer waxaa jiro qori la idhaahdo faliidh marka xaabada la jeexjeexayo oo kale ee bahalkan feeshka aada la dhacdo qoryo falfalliidhan oo galoolkiiyo ha u badnaadeene si weynba u kala dilaacaayo markaasaa wuxuu samaynayaa af aada u fiiqan buu samaynayaa faliidhkaas qori weyn baad soo jebinaysaa dabeetana waxaa ka soo baxaya af aada u fiiqan baa ka soo baxaya oo sida mindidoo kale ah marka shiqatulcasa waa taa waa wax hawdka iyo kaynta marka la joogo marna dhagaxaasaad kala dilaacinaysa markaasuu af weyni yeelanaya marna qorigaad kala jebinaysa kala dilaacinaysa markaasuu isagoo haliilaya halkan ka soo muuqanaya fa qaala markaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxau ihi arin aw acjil waa isku macno dedeji marka aada ku gowracayso ku dhaqsown si aada markiiba labada hunguri u goyso maa anhara dam wixii dhiigga daadiya ee aalad ah wadukira smu ullaahi calayh neefkaana magaca ama gowracaana magaca ilaahay lagu xuso bismi illaahna la yidhi dhiiggiina si fiican u daadiyo haraggii iyo hilibkiiba si wacan u jaray fakuluu cuna maa lam yakun haddaanu ahayn sinan aw dufran ilig haddaanu ahayn iyo laf waxaa la kala jebiyey laftiisu inuu inuu kaa laftiisu inuu laf yahay maaha inuu laf noqdo ma aha aw dufran ama ciddi haddaanu ahayn wasauxadiثukum can dalik arrintaa waan idin sheegayaa sababta loo diiday iyo ciladae ama sinu facadmu iligu waa laf de waaba iska arrin adagoo dee ummaduhu cajiib bay leeyihin waxyaabuu nebigu ka warramaya calayhi salaat waxaad isweydiinaysaa ma dad baa ilka ku gowrici kara neef de haayo haddii wuxuu caado uu noqdo caadada wax waliba wuu ka suuroobi karaa sida bahalkuba dee cunaha uu kala gooyo ayuubay dee mala dad ilka fiiqanunbaa iyagana loo diriyo ilkahoodaa ku shaqaysano wax ku gowrici ilaa waa kaa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka kol haddii uu yihi waa laf laftii iliga ahayd adiga kugu jirtayna la diiday tu kaloo banaankaa taalood kala jabisayna iska dah wa ama adufru fa muda alxabasha ciddiduna waxa weeyaan mindida xabashida mindida xabashida xabashidiina waa gaalo gaalkiina in lagu daydo uu diiday rasuulku man tashabaha biqowmin fa huwa minhu qofka gaalka aka ku dayda ee dhaqankooda foosha xun kaga dayda iyaga ayuu ka mid yahay buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa taqadama bihi saracaanu min annaas rasuulka waxaa ka horu maray dad degdegaya oo da-yaroo fadaldheero la idhaahdo oo socodka kaga horreeyey fatacajaluu way degdegeenoo fa asaabuu min alghanaa'im qaniimadii iyo xoolihii la watay ayay wax ka mida ku habsadeen oo ay gowraceenay dadejiyeen wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fii aakhiri lqowm nebiguna colka xagga dambu ka socdaa oo uu isa soo kaba raacinayaa si aynu horeba usoo maraynay ka caajiskaa gaadiidkuu soo saarayaa ka anbada ee hallaabayna wuu soo hanuuninaya fa nasabuu quduura markiiba haraggii iyo hilibkii intay kala tuureen ayay nasabuu quduuran dheryay taageen dheryii la sitay baa dabka la saaroo la dhardhaaray hilibkiina waa la qabadsiiyey famara rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam bilquduur marka nebigu wuxuu soo maray dheryihii oo sidaa u karaya faamara biha faukfiat amar buu ku bixiyo wuxuu ihi hala afgembiyo waanaynu soo maraynay isaga laftiisuba inuu ushii uu sitay sidaa ula dhacay oo ku kala wada jabiyey bahaliyo ku daadi waqasama baynahum dhexdoodu u qeybiyey xoolihii facadala baciiran bicashri shiyaah awrkii wuxuu u dhigay toban adhiga awrkaasi wuxuu u dhigmaa tobanka adhiga wanadda baciiru min ibli lqowm waxaa firdhaday ama firxaday awr ka mid ah geelii meesha lagu hayay walam yakun macahum khayl colkuna farda markaa may wadan halkaa jooga faramaahu rajulu bisahm nin baa toogtay oo leeb bab ku siiyey faxabasahu allah ilaahay baa leebkii sabab uga dhigay oo neefkii hakiyey faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku markaa waxa uu yidhi ina lihadihi اlbahaa'imi awaabid xoolahani waxa ay leeyihiin kuwo firxada ama firdhada neefkaas waxaa la idhaahdaa neefna waa neef macnasan oo ogol ah oo dadka ogol oo dee gacantooda ogol oo la taaban karo neefna waa firgad baa layaa macnaa waa ka firdhanaya oo aan laba taaban karin dhib baa dadka ka qabsata haddii la isidhaado ama shilinta ka hagaajiya ama si uu gaadha marka qaar firdhaday leeyihiin oo ka awaabid ilwaxsh xayawaan duurjoogta iyo ugaadha firdhanaysoo kale ah famaa facala minhaa ka sameeya haadaa ficilkan xoolaha ka sidaasoo kale sameeye firdhada fafcaluu bihi ku sameeya midla haadaa toogashadaas oo kale waayo kaalintii ugaadhuu galay markaa rasaastii lagu riday gawrac bay u noqon haddii lagu gaadhi waayo naf haddii naf lagu gaadhana waa la birayn khalaas liannahu waxaa shareecadda qawaaciddeeda ka mid a kulamaa daaqa alamru ittasaca wa kulamaa ittasaca daaqa arrinku hadduu cidhiidhi noqdo waa loo dabciyaa dadka marka gawracii haddii uu cidhiidhi galay wax kastoo lagu dhaawici karo dhiig laga sii daynaya lainoo saamaxay inuu mindidii inoo noqon karo laakiin kulamaa ittasaca daaqa haddii meesha dhibkii yaallay uu ka baxo shaygii maqduur uu noqdo gacanta lagu dhigo la saamixi maayo bawdada iyo meel kale in markaa wax laga yeeleeyo dhuuntii baa la doonaya marka dhuuntii iyo iyo hungurigii baa la gawrici marka xadiidkana waxa uu noo muujiyey sababta nimankan iyagaa uu nebigu ugu diiday calayhi salaatu wasalaam hilibkan ay karsanayaan waxa uu ahaa qaniimadii xoolihii qaniimadee la wada lahaa iyadoon la qaybinin oo aan dadkii loo kala xalaalaynin ayay qola dhexe iska qabsadeenoo waar dee waa xoolo dadweynuun bay idhaaheen wuxuu soo xoolihii mujaahidiinta ma aha dee inoo caseeyo aan cunno khalaas nin baa yidhi booli qaran wuu ii bannaan yahay aniguna waa baahna dii un baa markaas baahidaasay eegeenoo dabeetana hantidii la wada lahaabay saas marka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu doonay waxa la wada leeyoon la qaybsanin inaanay cid gaari u tashanin ama iyadoon la xalaalaynin aan laba cunin tii markaa waxay gaadhsiisay intuu diidayba weliba si adag u diiday hilibkii wuu daadiyey saynu hore usoo marnay waanu camcamiyey si aanay qaarkood isaga maydhin oo aanay isaga afuufanin wuu camcamiyo ciidduu geliyey ku xaquuqay dheryaha laftigoodiina dee markuu daadiyo waaba laga yaabaaba qaarkood inay jajabaanba waxaa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa oo kale neefka ishinka ah siiba geela inuu toban adhiya udhigmi karo toddobana waynu soo marnay marka waxaa kala duwan sida macruufkaa tayada neefka neefku adhiga ahi mar baa laga yaabaa inay dee toddoba neef oo shilshilis yihiin marna toddoba neef oo fudfudud marka qiimeyntay ku xidhan tahay waxaynu halkan ka arkaynaa xadiidka samaaxadda shareecada samaaxadda shareecada neefkiioo firdhabay lama odhan in ha laga hadho ha la yska sii daayo ee sidii loo calfan lahaa ee loo cuni lahaa baa qiil wanaagsan sharcigu inoogu sameeyey sidaa uu nebigu yeelay calayhi الsalaatu wasalaam can moxamed ibni safwana aw safwana bni moxamedin qaala waxau ihi issadtu arnabayni waxaa la isku idqaamay un saadkii isdasadtu ama isdadtu min baab saada isdaada unbuu ka yimi isdaada yasdaadu isdadtu waa baab lidqaam waa labadii xaraf baa la isku idqaameye waxaan ugaadhsaday arnabayni laba bakayle fadabaxtuhumaa bimarwa dhagaxii caddaa ee dhagax baruurkii baan ku gowracay fasa'altu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama canhuma labadoodii baan weydiiyey faamaranii biaklihima wuxuu i amray inaan cuno marka gowraca noocan inuu xalaal yahay bu xadiid ka jawaabay waxaa kaloo ka jawaabay bakaylahu inuu xalaal yahay ayuu ka jawaabay can rajuli min bani xaariثata annahu kaana yarc yarca ninkani waxa uu raaci jiray liqxatan bishicbin min shicaabi uxud liqxa waa hasha irmaan baa la ydhaha liqaax waa geela irmaanka aynu naqaano ee had iyo jeer duleedka ama kambalka ama sabada magaalada la keeno iyo reeraha ee loo soo dhoweeyo si loo maalo shicb waa meesha gosha ah ee labada buurood udhaxaysa baadkana had iyo jeer iyo biyaha qabata ee xoolaha la geeyo uxud laablaab badan bay leedaho waa silsilad dheer oo ilaa sideed kilomitira marka meelo badan oo kala dhaca ama laablaabaday leedahay fa akhadaha almowt waxa qabtay malagii ama geeridii dheh fa akhadaha almowt dhimashadii baa dhabsiisay macnaheedu waxa weeye neefkii naftii baa qabatay halkan aynu ka nidhaha inagu wey neefkaasi waa sakaraad waana dhimanaya falam yajid shay-an yanxaruhaa bihi ninkii neefkan iska lahaa waxuu ku gowracaabu waaye fa akhada wuxuu qaaday watidan wuxuu qaaday faliidh qodin qodinkaa la yidhaha qodinkan lagu dhidba hargaha soomaad arag iyo teendhooyinka iyo ama taambuugyada hareeraha lagaga taago kaasuu ahaa ayuu qodinku ahaa wa fircawna di lawtaad marka qodinkii dabcan dee kolka la kala jeexo ayuu fiiqnaanaya qodinkaasuu kala dilaaciyo wuu soo qaaday fawaja-a bihi wuxuu ka taagay fii labbatihaa dhuunteeda xataa uhriiqa damuha ilaa dhiiggeedii la daadiyey oo uu dhiiggeedu daatay wey halkii toorrida iyo mindida ninkani faliir buu gashaday nin si adag u fikre wey arrinkiisana meelaynaya bal horta qiil waa loo heliye adigu intay kula tahay fuli buu warigaa weyn intuu kala dilaaciyuu toorri ka dhigay ayuu isla ag taago dhuuntu jaf ka siiyey halkaa dhuunta ee dhiigga badani ka soo boodo ee dhiigga geela laga dhuun dhabo waa naxrigu waa dhuundhawi wuu dhuun dhabay halkaasuu ka taagay dhiiggii baa sidii kaga soo butaacay uma jaa ilى الnabiy salى اllahu عalayhi wasalama faأhbarahu bidalik rasuulkiiba arrintii u sheegayo faamarahu biakliha wuxuu faray inuu cuno iska cunba markaa xaaladda noocaasay duruuftu kalifto in sidaasoo kale wax loo gowrici karo dabcan dee mar haddii dhiigga noocani soo booday ninkana waa nin dee khabiir ku ah oo geelyaqaan oo labadii hunguri iyo labadii wadajaynka la odhan jira ee biyo buuflayaashii xambaarayaashii dhiigga faraha badan ayuu jaray iyo labadii hunguri buu ku goynaya markaad halkaa dab siiso labada dhan baa dee ugu xoqeysaayoo si dhib yar buu ugo-aya hunguri marka waxna waa sida wanaagsan gawraca waxna waa sida jaa-iska sida jaa-iskaah waxa weeye haba iska aftarnaadeen shayga lagu gowracaya dee inuu dhiiggiina daadinayo hungurigiina goynayo sida gawraca xaragada badanna waxa weeye kaa uu nebigu soo sheegay calayhi salaatu wasalaam ee mindi soofaysan lagu gowracayo can cadiy bni xaatimin qaala qultu yaa rasuula allahi ara-ayta waxaad iga warantaa in axadunaa asaaba sayda hadduu midkaayo ugaadh helo walaysa macahu sikiin mindina aanu haysan birna waa la idhaa dadka qaarkood baan mindi garanaynin laakiin bir garanaya qabaa'ilka soomaalida qaarkood ba haddaad tidhaha mindi ken maa yacrifuun laakiin waxay garanayaan birtii ken birti yacrifuuna naha almodi markaasay garanayna mindita ayadbaxu ma ku gowracayaa midkayo bilmarwati wa shiqati alcasaa dhagax baruurka iyo faliidhka kala jeexiisa faqaala markaa nebigu waxau ihi amrir iddam dhiigga shub bimaa shi'ta waxaad doonto ku shub wadkur isma allah ilaahay magaciisana xus bismi illaahi dhoo waxuun ku gowrac bu amrir uskub iddam marmari oo macnaa ku xoq oo ku xij oo ku kala goof baabu maa jaa fi dakaati اljaniin dhiciska maxaa gowracu ah dhiciska inaan odhana urjiifka aan idhaahno dhicisku waa ka soo boode banaanka yimaada can abi saciidi اkhudriyi qaala sa'altu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama can اljaniin nebiga waxaan weydiiyey buuri bahalkaa yara urjiifka la idhaha ilmaha caloosha neefka calooshiisa ku jira geela adhiga lo-da inagu waaba intuurnaaba waxbadan ba intuurnaaba ogta arna annagaa cuni karayna wax yaroo caloosha ku jira waa waa saqajaanimeebay qoreen dee dadku xoolii bay hilibkii bay ka dhargeen oo hilibka inagu badanoo taasaa waxay keentay inuu kala miidhano laakiin adduunyada dadka brotiinka iyo hilibka uu ku yarya baahida badan ee hayso wax allaa waxay ka tagaan ma jiro wax dee qofka naftiisa wax yeelaya mooyaane wax walba waa la taabtaa waa la cunaa oo waxaa laga dayaa nafaqo mucalimiintan masaarida iyo suuriyiinta iyo dadka halkan yimaada xaabkeennan unbay soo gurtaana kharashba kagama baxo maxaan la yidhaahda hilibka disadaha intan ay dadku islaamuhu u tuuraan intaasu baabay khudradda ku shiilaya warkooda wuu tiirsan yahay sambabka iyo fulaan beeryarada iyo intaasa khalaas kuwa ugu nafaqada ama fitamiinka badan baaba la tuurayaaba oo bisadaha iyo ayda loo dhigaya waaya marka halkaas waxa uu nebigu ka jawaaba wuxuu yihi kuluuhu in shi'tum haddaad doonaysaan cuna amarada amarku ilaa koob iyo toban siyood buu ku yimaadaa sida cilmi macaaniga aada maaragtay ka faaidaysan karayso amarku wada waajib ma noqdo laakiin amaradu noocyo badan bay leeyihin marka amrulibaaxa baa jira amrulibaaxa inuu jiro nebigiibaa raaciye waxau yihi kuluuhu cuna waa amar haddana in shi'tum buu raaciyey adaa caafimaadkaaga oge iyo abateedkaaga haddaad xiisaynaysa iska cun haddaanad xiisaynayna kuwa xiisaynaya u daa ha cunaa haddaad doonto wabaad iskaga tegiba xayawaanku ha cuneen wa fii lafdin qulnaa waxaanu yaa rasuula allahi nanxaru naaqa hashaanu gowracnaa wanadbaxu lbaqara sacana waa gowracnaa wa shaata laxdana waanu gowracnaa ama rida fanajidu fii baطniha aljaniin uurjiif baanu caloosheeda ka hellaa anulqiihi miyaanu tuuraynaa am na'kuluhu mise waanu cunaynaa qaala wuxuu uhi kuluuhu in shi'tum haddaad doonaysaan iska cuna fa inna dakaatahu gowraciisu dakaatu ummih waa gowraca hooyadii maadaama hooyadii la gowracay isna wuu gowracan yahay marka qasab ma aha waanaad cuni kartaa waanaad iska dayi kartaa waataynu habeenkii dhawayto soo taxliilinayno riwaayada nasbahayna way jirtaa inkastoo xagga sanadahaan laga xoog badan yahay dakaa fa ina dakaatahu dakaata ummihi gowraciisu waxa uu la mid yahay gowraca hooyadii oo markaa tashbiih buu noqon ama waxa weeye min isqaad naasic aljaar oo nasci waa macnaha waxaa laga siiba oo laga tuuray shaygii khaafidka ahaa oo markaa wuxuu noqon doonaa faina dakaatahu faina dakaatahu dakaata ummihi bidakaati ummihi daadaasaa markaa ka dhacday oo gowraciisu waa gowraca hooyadii unba markaas taasina kolka kaafka mooye kolka kale wuxuu la macno noqonayaa un tan rafca عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمي gowraca uurjiifku waxa u gowracaa gowraca hooyadii sida neefka weyniba xawlka ugu tiriya uurjiifka shan bilood bay hooyadu soo rimanayd adrhigii oo kale markaasuu neefkii yaraa dhashay sekadii unbaa lagu tirinaya sekadii labiyo tobanka sano labiyo tobanka bilood waxaa loogu darayaa waxaa usoo tirinaysay hooyadii imikana gawracii gawracu ah hooyadii waxaa markaa halkan nanxaru annaaqa wanadbaxu lbaqara washaa ay u celcelinayaan asxaabta macnahan waa kuwii dhadigaa ma aha awrkii iyo dibigii iyo wankii iyo orgiciyo maaha ee dhadigii weeyi kuwa ay ka warramayaan erayaday ugu celcelinayaana waxa weeye waxay ku soo bandhigayaan wax riman in la qali karo taa laftigeedana in la qali karo nebigu ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam inagoo aada iyo aad baynu karahaysanaa dadka qaarkood baaba laga yaaba inay aaminsan yihiin inaanu xalaalba ahayn neef neef riman oo aada iyo aada rimaygiisu u wenyo ilmihiisuba cidiyaystuu soo dhow yahay in la gowraco ilmiga qaar ba caynkaa aaminsanba khatar waaya inuu xalaal yahay neefkaa isaga ahay oo hadduu caawa dhalaya la lagu shiraysan karo oo la iibsan karo khalaas isaga iyo ku jiraba baabu ma jaa fi akli laxmi fi akli laxm laa yudra dukira sm ullahi calayhi am laa wuxuu baab yahay hilib la cunayo laa yudraa aan la garanaynin adukira in la xusay sm ullah magaca ilaahay calayhi isaga am laa iyo inaan la la xusin waxa weeye xadiidku waxa uu daliil u yahay madhabu shaaficiya iyo raggii lahaa bisinku waa sunne waajib maaha muslimiinta qaarkood oo wax gowracay oo aan la hubin inay magaca magacii ilaahay ku magacaabeen ay bismi illaahi yidhaahdeen ayuu nebigu yidhi iska cuna marka haddii shaki ku jiro inaan bisinkii loo qaban laga shakiyey oo bisinkuna waajib yahay oo la-aantii aanu neefku xalaal noqonaynin dee nebigu wuxuu odhan lahaa iskaga taga sidii aygaba wuu u yidhi haddii mid kaleba la qabtayba ama aada ka shakidayba inuu mid kale la dilay ka hadh ilan aygaasiba birtii oo kale u haaya can caaishata annahum qaaluu yaa rasuula allah asxaabtu rasuulkay su-aal weydiiyeen waxay dhahen rasuul allow ina qowman dadka qaarkood xadiidu cahdin biljaahiliya waktigooduna ku cusub yahay jaahiliyo xadiidku waa cusayb cahdiguna waa wakti jaahiliyaduna waa diin la-aan iyo dadku waktigay gaalada ahaayeen xadiidu cahdin biljaahiliya waktigoodu jaahiliya uu kusoo dhowaado dhowaan soo islaamay oo weli islaamka aan waxba ka garanaynin ya'tuuna biluxmaan siyaabaha laxam loo jamciyaabay ka mid tahay laxam luxuum luxmaan hilibbay noo keenaan laa nadri ma garanayno adakaruu isma allahi calayha inay magacii ilaahay ku xuseen oo bismi illaah ay yidhaahdeen am lam yadkuruu iyo inaanay bismi illaahi odhan afa na'kulu minha wax ma ka cunaynaa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam markaa rasuulku waxau ihi samu llaha wakulu bismi illaahi dhaha oo cuna marka bismi illaahi hadduu yidhi taa qudhigeed miyaanay shardigiun siiyoo lasii adkeeyun ahayn maya bisinka waktigiisu wuxuu ahaa intaan la gowracin ka hor idinkuba bisinka magac qabta buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam baabu fi lcatiira catiiradana waa lagu sheegi doonaaye allabaryada tobanka ah ee la sameeyeynu mararka qaarkood soo xusnay ayay tanina ka mid tahay waa udxiyadii waa caqiiqadii waa catiiradii waa wakiiradii oo marka qofku gaadhiibsado ama guriga waxa uu sameeyo iyo halumajar kuwii kale maaragta can ubayshata qaala naadaa rajulu nin baa u dhawaa ayaa dhawaaqo wuxuu uhi innaa annagu kunnaa waxaanu ahay nebi allow nactiru catiiratan casuumad catiiro la yidhahdaanu samayn jirnay fi ljaahiliyati waktigii islaamka ka hor fii rajab baanu samayn jirnay bisha rajab la yidhaha tobankeeda hore famaa ta'murunaa maxaad nafaraysaa miyaanu sii wadnaa casuumadii rajab mise waa daynaa qaala markaa nebigu waxa uhi idbaxuu lilaah ilaahay u gowraca fii ayi shahrin kaana bil kastaoo casuumaddaa iyo catiiradaasi ay noqonayso ilaahay u gowraca wax daraadi wabaru llaha caza wajal ilaahay u samafala macnaha adeeca oo birigii iyo samafalkii la yimaada wa adiicuu ilaahayna adeeca ilaa wuxuu idin amray sadaqe cafwan waadcimuu waxna quudiya oo idcaam quudintiina sameeya birigii iyo samafalkii sadaqadana sameeya bishuu doonana ha ahaado marka si dadban buu uga jawaaday sidaad arkayso qaala wuxu uhi innaa kunnaa waxaanu ahayn macnaheedu markaa waa maxay sadaqadii ha joojinina laakiin bishii aad ku ee la eeganayseena rajab daaya waaya qaala ninkii waxau uhi innaa annagu kunnaa waxaanu ahay nufricu faracan fi ljaahiliya casuumad farac la yidhaahdo ayaanu samayn jirnay famaa ta'murunaa maxaadna faraysa neefka u horeeya ee uu ku curto neefku geeliyaadh iyo lo ayay qali jireen sanamkana way u qali jireen qaala markaa nebigu waxau uhi fii kulli saa'ima xoolo kasta oo sooma aan idhaahna ee foofa waxaa lagu leeyahay faracun farac baa lagu leeyahay sadaqo uun imika iska dheh u fiirso waa meel isyar gashay taqduuhu way kuu korinaysaa neefkaa isagaee faraca la yidhaahdo maashiyatuka xoolahaagaa kuu korinaysa macnaha neefkiibuu naaskiisii soo jaqayaa baadkiibuu la soo daaqayaa wuu daba socdaa taqduuhu way ay tuqawiihi maashiyatu faraca isagaa waxa kuu soo xoojinaysa oo kuu korinaysa xoolahaagii xataa ida istaxmala marka uu wax qaadi karo waa xamligii oo siiniya taa lagu daray ida istaxmala marka uu neefkii weynaado waxqaami wax qaadi karo qaala nasrun isagu nasri oo ruwaadda ka midii waxau idhi istaxmala lilxajiij marka uu xujaajta neefkii qaadi karuu weynaado dabaxtahu kolkaasaad gowrici fatasadaqta bilaxmi hilibkiisaad sadaqaysan qaala khaalidun waxau idhi ruwaadda ka mid a axsabu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi cala bni sabiil dadka musaafirka ahaa ee qofka socdaalka aad ku sadaqaysan fa ina daalika khayrun kaasa adiga kuu khayr badan neefkan intaad curdin dhadhin lahayd ee isagoo markaa soo dhashay aada qali lahayd waxaa kaaga taya roon in aada qasho marka ha qalin horta lama odhan ha qalin lama odhan qalidii waa la da- waa waa loo daayo waa la sugay uu sugay nebigu laakiin waxa uu yidhi sidii loo qali jiriyo waktigii la qali jiraa la joojiyey sida loo qali jiray waxay isagoo yaroon macno lahaynoo markaa soo dhashay waxba laga cunayn iyo iyadoo loo qali jiray ligayr illah cid aan ilaah ahayn marka lilaahi baa loo qali oo idbaxuu lilaahi baa inoo soo horreysay waa kow waktiga la qalayana neefkii daayo ha koro oo awr markuu noqdo gawrac isagoo boqol nin ku filan boqol nin buu ku filaan doonaa marka uu xujaajta qaadayo oo musaafiriintiya buu ku filaan doonaa qaala khaalidun qultu liabi qilaada sheekaygii waxaan ku yidhi bu uhi kami saa'ima oo saa'imadanuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam fii kulli saa'imatin farac xoolo kastoo foofo waxaa lagu leeyahay sadaqadan faraca la idhaahdo waa imisa xoolahaas qaala mi-atu markuu arigu ama xooluhu boqol gaadhaa ayaa neefka laga soo saaray can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulku waxa uhi laa faraca walaa catiira labadaa midna ma jiro midna mashruuc maaha sida xadiidkaa hore waxaad moodaysaa inuu baneeyey kanina waxaad arkaysaa inuu diiday ma ljamcu baynahuma sidee loo jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa sidaynu horeba usoo qadinay sidii ay berigii hore ku jireen mashruuc kuma aha laakiin sidanuu nebigu u jideeyey ayay sax ku yihi idan markaa aqwaasha odhanaysa waa la nasakhay oo xadiidkani ka horuu nasakhay waxa ka fiican in la jamciyo oo waa mansuuq ama waa manhi iyo waa waa waa sunne mustaxab iyo waa mubaax saddexdaa qowl baynu soo sheegnay qowlka u fiicani waxa weya in la yidhaahdo waa mustaxab alfar alfarac walcatiira waa mustaxab laakiin waxay mustaxab ku yihin sidaa uu nebigu sheegay waa sadaqa lilaahiya oo aan wakti ku xidhnayn marka ay ligayr illaahi ta ama wakti ku xidhan tahayna waa shirki iyo bidco waxaana lagu fasirayaa la faraca walaa catiira idan si kolka lagu soo dhowaado dee sidii ay berigii hore u ahaayeen kol hadii laga saaray dee waa meesha way ka baxeen way ka baxeen una iminka dee waa sadaqa un waa sadaqa jirta un can saciidin qaala waxau ihi alfaracu awalu nataaj faraca waxaa la yidhaahdaa neefka u horeeya ee xoolaha ay dhalaan kaana yuntaju lahum waa loo dhali jirayoo ama uu dhalan jiro fayadbaxuuna way gowrici jireen saxiixun maqduuc waa qowlkii saciid oo maqduuc aho markaa laakiin saxiix can caaishata qaalat waxay tidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuuna faray fii kulli khamsiina shaatan shaatun fii kulli khamsiina shaatan kontonkii aryaba shaatun ma min kulli khamsiina shaatan shaatun ta horena waa khabar mubtadiya muahara ka kalena waa tamyiiz shaatu nee fadhiya ayaa yudbax laga gowraci min kulli khamsiina shaatan kontonkii aryaba markuu arigu boqol gaadho sidaa riwaayada hore sheegtay ama uu gaadho conton sadaqooyinkaasaa laga bixin doonaa magacyada leh qaala abu daawuud waxau uhi qaala bacduhum culimada qaarkood waxay dhaha alfaracu awalu maa tuntaju libil maa tuntiju libil geelu neefka u horeeyu ku curtaa la ydhaha kaanuu yadbaxuunahu liawaaqiitihim sanamyaashooday u gowraci jireen uma ya'kuluunahu way cuni jireen wayulqaa jilduhu cala ashajar maqaarkiisa ama haraggiisana waxaa la saari jiray dhirta waalcatiiratu catiiradanina fi lcashri اluwal min rajab tobanka cisho ee u horeeya rajab ayaa la qali jiray waktigaa iyo ciddaa ayuu ku xidhnaa labadaa casuumadood ama labadaa arrimood sidaa ay yihiinna sharcigu waa ka saaray meesha sidaa uu nebigu udhigay baanay sax ku yihi wallahu aclam